shafii islaam ee magaca soomaaliya sheegta wixii ummadda nebi maxamed ah waxaanu ka codsanaynaa oo maanta aanu doonayna ubad heli mayne qadarka ilaahay waanu ku kalsoonnahay dayacaanu diidanahay darxumada nagu dhacday mas-uuliyad la-aanta irtilaam la-aanta dowladda waxaanu doonaynaa ragga dadkayagii doonta jaban saaray ee tobanka cisho badda ay meeraysanaysay ee intaanu ordaynay ee doonaynay ee aanu la hadlaynay ee noo dhan waayay doontii waa xun tahay adduunyadaanu u qayshan lahayn waana loo badbaadin lahaa wuxuun baanu samayn lahayn ee beenta noo sheegayay ee sida cadubadkayguu halligay ee soomaalida ah ee reer isaaq ah ee ree maxaanada habar jaala ah ee cid walba ah ee aanu qabiilkoodii iyo inaayadoodii iyo lacagta halkaan ugu shubnay iyo kii naga dhammaatay iyo mid walba aanu garanayno haddaanay dowladda soomaaliya waxba noo qabanayn soomaaliya ha noo kacdo soomaaliya oo dhammi ha noo kacdo raggaas masar ha nolooga soo qabto lacagtiiyo ubadkiiba iska ekaaya darsadeen dowladdii soomaaliya waa taa fadhida waa taa casirada hudhallada ku cabaysa waa taa aan tacsi noo dirin waa taa aan wadajir noogu iman waa taa aan waxba noo qaban waa taan xil naga saarnayn waa taan ubadka eegayn waa taan danka lahayn waa taa rogmashada aragta waa taa ka fadhida waa taa aan meel lawaal u dirin wixii dhacay soo saari maayaan waxay leeyihin madaxweynea tacsi diray sidaa iyo tacsidiisa maxaa naga galay keligii dowladdii oo dhan baa huridee wana lagu diitay wana lagu wiirsaday somalilan waa laba boqoloo qof somalilan waa laba boqoloo qof ka kaca soomaaliya ka kaca noo kaca noo gurmada mabanihi somalilan noo kacaya muslima muslim baanu nahayaa noo kaca wixii muslimaha noo kacan oo arrintaa ka dhidhiyan oo raggaha noo soo qabtaan